waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab talaadaha bisha febraariyana ay tahay afar sannadka labada kun iyo labaatan iyo shanta halka aad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ah ee idaacadda s b s oo idinkaga imanaysa stuudiogaanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ugu waaweynaa wasiirka arrimaha adeegyada deg dega ee dalkan australia oo kusii jeeda waqooyiga gobolka queensland maraykankuna waxa uu hakiyey qorshe uu canshuuro ku saari lahaa badeecadaha maraykanka uga iman jiray dalalka kanada iyo mexico wasiiradda adeegyada deg dega ee dalkan australia jenny macalister ayaa ku sii jeeda waqooyiga gobolka queensland halkaas oo fatahaado iyo daadad ay ka dhacayaan wasiiradda ayaa la filayaa inay la hadasho wakiilada bulshooyinka degan magaalada townsville oo daadadku ay markaasi saameeyeen townsville ayaa ka mida magaalooyin ciidanka militariga ay hadda gargaar siinayaan iyadoo halkaas ay ka da-een roobab mahigaana fatahaado ballaaranna waqooyiga dalka oo dhan ay ka dhacayaan booliska new south welesna waxa ay sheegeen inaysan hadda aaminsanayn in haween magaalada sydney ukumo lagu tuuray aysan arintaasi ahayn weerar yuhuud nacayba bilayska waxbaara ayaa markii hore iyagu waxa ay sheegeen in haweenkaasi ukumaha lagu weeraray ay ahaayeen tusaale kale oo weeraro dhowaan lagu beeganayay dadka ama bulshada yuhuudda laakiin baarayaasha ayaa hadda sheegay inay aaminsan yihiin in weerarkaasi uusan ahayn mid si gaara loogu beegsaday haweenkaasi weerarkaas oo ay fuliyeen laba wiil oo dhallinyara booliska ayaa intaa ku daray in haweenkan ay xirnaayeen silsilado ay ku yaalaan astaanta star of david oo lagu yaqaano bulshada yuhuudda laakiin wiilashu aysan ka arki karin calaamadahaasi gaarigooda oo ay ku sugnaayeen markii haweenkan ay ukumaha ku tuurayeen madaxweynaha ku-meel gaarka ee dalka siiriya axmed al-sharaac ayaa sheegay inay qaadan doonto afar ilaa shan sano in dalkaasi laga qabto doorasho madaxweynenimo kadib markii xoogaga islaamiyiintu ay rideen dowladdii asaad bishii disembar hogaamiyahan horey madaxda uga ahaa koox islaamiyiina ayaa waxaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha ku-meel gaarka ee dalkaasi kadib markii kooxdiisu ay awoodda la wareegtay qorshe canshuura lagu soo rogi lahaa badeecadaha ka yimaada dalalka mexico iyo kanada ee soo gala dalka maraykanka ayaa la hakiyey muddo soddon maalmooda kadib markii dalalkaasi ay ogolaadeen inay ciidamo iyo ilaalo dheeraada keenaan xadadka ay la leeyihiin dalka maraykanka ra-iisul wasaaraha dalka kanada justin trudeau iyo madaxweynaha dalka mexico clodia shempon ayaa labaduba ogolaaday inay xoojiyaan xadadka ay la leeyihiin maraykanka iyagoo ka jawaabaya codsiga madaxweynaha maraykanka donald trump oo uu ku doonayo in wax laga qabto dadka ka soo gala xadadkaas iyo weliba maandooriyaasha maraykanka laga soo geliyo dhanka dalalkaasi ra-iisul wasaaraha britain key stamer ayaa ku biiray ama ka qayb galay shir ay lahaayeen madaxda dalalka midooda yurub oo ka dhacayay magaalada brussels tan ayaa qayb ka ah ayaa layidhi dadaalo lagu hagaajinayo xiriirka u dhexeeya britain xulufada midooda yurub sanada kadib markii britain ay isaga baxday xulafadaasi ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inuu doonayo in horumar arrintaasi laga sameeyo laakiin waxa uu dafiray oo gaashaanka u daruuray hadallo laysla dhex marayay oo ah in tan macnaheedu yahay in u k ay doonayso inay mar kale ku biirto midooda yurub saadaasha hawada berita magaalada melbourne waa qayb ahaan daruur iyo labaatan iyo afar sydneyna inta badan waa cadceed iyo soddon digrii halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo laba senti oo doolarka maraykanka ah
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomali